الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له
هذا خلق الله
هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه
aayadda haada khalqullaahi fa aruuni maada khalaqa aladiina min duunih ee waxyaalo badanoo makhluuqaada intuu allah ka soo sheekayey subxaana wa tacaala baa wuxuu yidhi khalqigaygii waa kan ama kani waa khalqiga alleh ee itusa waxay abuureen kuwa kale ee alle aan ahayn aayaddu waa min aayaati rububiya ama adilata tawxiid ee waxa ay ahlulcilmigu yidhaahdaan
muxuu qur'aanka tusaale ugu soo qaatay guri caracaro إلهي وحو دايك مثل عنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت قرآنكم ما أورانين لخيط العنكبوت لما أورانين خيط كاي كسما سنة سجوري جيدا وحبل لك مش شيء لكن جوري أي دستيبة وحلقة شاقي ما السبب واللي بفهمتي
maxaad ka taqaannaa cajaa'ibta iyo cibarka ku sugan makhluuqaadka allaah dad iyo duunyo intuba allah tabaaraka wa tacaala jilac ah ayuu abuuray waa makhluuq makhluuq ilaahay ka mid ah oo haddana tabar yar jilacaas marba aniga asaga waxaan ku wada noolayn geed qurac hoostiisa muddo laba bilood ah waxaan fiirin jiray marka qaabka uu wax u raadsada iyo qaabka markuu socono u socdo iyo markuu soo gadoomayo iyo meesha uu ka tegayo baan inta muddo ah baan fiirin jiray
maxaad ka taqaannaa cajaa'ibta geela ancaamtan xoolay nimcooleyda saddexda sinfi aynu naqaano ilaahay idinka dartiin baa loo abuuray waxaana ku yaal dugsi diirsi yacni hubaad ka samaysataan aqalaad ka samaysataan manaafic kalu leeya waa cuntaan qurux baa ay ku leedin markaa markaa cara- markaa soo caraabinaysaan ee guryaha ku soo celinaysaan galabtii iyo markaa foofinaysaan oo maxay ka dhigan tahay
qoriga iyo qalinku qofkii labadan aan ka mid ahayn furusiyatu sayfi wasinaanna kuma jiro furusiyatu lxujati walbayaanna kuma jiro caawiye iyo kaamiyana uma ah yacni dadkii mujaahidiinta hubka qaatayna garab gaashan uma aha culummadii qalinka qaadatayna garabi gaashan uma ahan wuxuu fa huwa ee cibun calaa nawi linsaan bini'aadinka culeys korka ka saar waay kaas faa'iida ma laha dhahaya wax faa'iida ma laha.
ma lahan waa runtiis
waa maxay cibrada ku jirtaa in lagu fikiro makhluuqaadka allaah makhluuqaadka sheegistuu allah sheegayo samaawaadkii baan abuuray ardadii waxa u dhaxeeya waa lilcida walcibra saa darteed ahlulcilmiga waxay yidhaahdaan allah subxaana wa tacaala adilat arububiya walwaxdaaniya markuu sheego wuxuu ku soo khatimaa ee adilada noocaasa inta badan ina fii dalika laaayaatin liqowmin yatafakkaruun liqowmin yacqiluun liqowmin yu'minuun liqowmin yasmacuun
نحو الإله الواحد الديان في ذاتهم حساب عادل يا سعد من ثقلوا على الميزان
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaarayo ku soo dhowaada barnaamijkeennii haadaa khalqullah iyo xalqo kaloo cusub martideenna maanta waa sheekh casaam abuuyaxya oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah sheekhana soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إليّ وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رحابا إليك أواها مطيعا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي اللهم تبت إليك فاجعل عملي خالصا لوجهك الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون بإذن الله تبارك وتعالى موضوعه aynu iskor taaganaa maanta waxa weeyaan annaxlu aaya min aayaati illaahi tabaaraka wa tacaala shinnida waa aaya min aayaati illaah ilaahay baa tabaaraka wa tacaala qur-aankiisa ku sheegay aayadda aynu akhrinay baana ilaahay tabaaraka wa tacaala oo ku sheegay labada aayadood ee lagaga warramayna waxaa ilaahay ku khatimay inna fii daalika la aayatan liqowmin yatafakkaruun aayadda haddii aynu u fiirsanno waxaa soo laalaabatay ya-da loo yaqaano yaau almu'anatha almukhaataba ayaa soo laalaabatay sida ayaddaba ka muuqata an ittakhidii iyo thumma kulii iyo faslukii waxaa kaloo ku jira damiir damiiru khaybaa oo u laabanaya mu'anath u laabanaya ayaa ku jira oo waxaa ku jirta yakhruju min butuunihaa sharaabun mukhtalifun alwaanu ayaa ku jira waxaa ayadda markaa ka muuqanaya oo waxay tilmaamaysa ishaarasa ay tahay in shaqada shinnidu ay qabato ay tahay mid ay ku dhacdo qeybta dhadiga ayay ku dhacdaa laga soo bilaabo boqoradda ilaa qeybtan kale ee loo yaqaano caamilaadka ama wasiifaadka loo yaqaano ay ku dhacdo ama qeybta labka ah wax shaqo ay qabtaan haba yaraatee ma jirto aan ka ahayn talqiixulmelika boqoradda inay bacarimiyaan ama inay nin u noqdaan oo ay rimiyaan shaqo kaloo ay qabtaan ma laha waxay tilmaamaysaa marka aayaddu oo ay noo ishaaraysaa waxa weeyaan shaqada meesha ka socota ee cajiibka leh ee aynu arki doono insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaa kala wada julluha maxay tahay waa qeybta inaadka ee dhadiga ah weeyaan waxyaala cajiibka leh waxaa ka mid ah xasharaadka ayay ka mid tahay shinnidu xasharaadka yaryar ee duulduula ee baalalayda loo yaqaanana dhammaantood waxyaalaha macmacaanka ah way cunaan manka iyo ubaxa malabka saaranna way gurtaan oo way cunaan laakiin shinnidu waxa weeyaan xasharada waxiidka ee keliya ee waxa ay soo qaaday ay soo cuntay iyo mankii ay soo qaaday u beddesha shay qada ah ama daawo ah ama cabitaan ah oo la cuni karo la cabi karo laisku daaweyn karo waa malab waxyaalaha cajiib kale waxaa ka mid ah oo shinnida ay leedahay oo qof wala ka shaqeeya oo arki karo dhismaha ay dhisto ayaa cajiib leh oo waxay samaysataa khaliyaad iyo meelo gaagurra ah oo ay ku samaysato alaabteedan iyo qalabkeedan ay ku samaysato ayay leedahay laakiin intaa waxaa ka daran oo kasii cajiib badani waxa weeyaan shinnidu waxaa jirta shaqo ay u hayso dadka bili'aadanka ay u hayso laakiin intooda badani aanay dareemahaynin shaygaasi muxuu yahay shaygaasi waxa weeyaan dhammaan geedaha intooda badan waxay u baahan yihiin talqiix iyo bacarimin ayay u baahan yihiin geedaha qaarkood markaa waxaa bacarimiya ama ka shaqeeya bili'aadanka sida timirta oo kale oo timirta midkeeda lab ayaa ubaxiisa lasoo qaadaa kadibna waxaa lagu bacarimiyaa midkiisa dhadig baa lagu bacrimiya laakiin ma ognahay ama kama ka warhaynaa in shinnidu ay tahay xayawaanka inoo qaabilsan in geedaha la bacrimiyo geed walba oo mankiisa ay soo qaado laba shaqo ayay isku dulqabanaysaa shaqada koowaad waxa weeyaan mankiibay ka soo qaadaysaa malab bay inooga samaynaysaa shaqada labaadna waxa weeyaan manka keliya shaqada ma qabanaasee geedkii laftiisii bay bacariminaysaa oo geedo badan oo midhahooda aynu isticmaalaano shayga bacariminaya waxa weeyaan waa shinnida weeya waa min aayaati illaahi tabaaraka wa tacaala weeya waxyaalaha aayaadka ay ku leedahay shinnidu waxaa ka mid a qaabka ay u samaysa awlalka ama waxaa loo yaqaano kabarta loo yaqaano qaabka u samayso ayaa cajiib leh waa shay musaddasah waa lixgeesood lixgeesood guri ah dhammaan injineerada adduunka oo dhan way isku tegeen way samayn kari waayeen waxa ugu fiib ugu badnaa oo ay sameeyeen waxa weeyaan waa guri shan gees leh ayay sameeyeen laakiin waxa ayadda ay cajiib kale waxa weeyaan nin injineer ah guri xataa fargeesa markuu samaynayo waa inuu isku wada xidho oo marka hore markuu qaydka u wada xidho kadib markaa uu yidhaahdo qaabkaas u dhisa uu yidhaahdo laakiin suuragal ma noqonayso oo bini'aadanka ma suura gasho injineer kasta uu noqdo inuu guri intuu dhiso hebelna dhinaca ka soo bilaabo hebelna dhinaca ka soo bilaabo iyadoona khayd iyo xadhig laysku xidhanin haddana gurigii sidii laga rabay ku soo baxo suuragal ma noqoto laakiin shinnidu waxyaala cajiibka leelada waxaa ka mid ah guriga ay dhisaysay lixgeesoodka qaybi xaggaasay ka soo bilaabaysaa qaybna dhinaca kale ka soo bilaabaysaa qaybba meesheeda ayay ka soo bilaabaysaa dhexdaa laysku keenayaa sanca cajiib leh ayaa laga samaynaya haddana wuxuu soo baxaya lixgeesoodkii oo haba yaraatee wax khata aan lahayn ayuu soo baxaya waa shay cajiib leh soo maaha waxyaalaha cajiib kale waxaa ka mid ah oo shinnida lagu garan karo aayad inay tahay lagu garan karo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu u sameeyey madaxeeda ku sameeyey dhagor oo qof kastoo shinnida arka u arkaya waxaa ku taalla ilaa soddon xabbo oo tina ayaa ku taalla soddonka xabbe ee tinta ah shaqo ayay u qabtaan waa waxay wax ku uriso waa waxay wax ku dhegaysato waa waxay wax ku taabato waa mikroskoobka ay ku fiirsato maxay manka meesha uu ku jiro ay ku fiirsata weeyeen allah baa tabaaraka wa tacaala qaabkaa ugu diyaariyey waxyaalaha cajiib kale oo shinnidu ay leedahay waxaa ka mid ah waxay leedahay indho tiro badan ayay leedahay madaxa labadiisa dhinac laba indhood bay ku leedahay qaybtiisa sarena laba indhood bay ku leedahay meel dhexo madaxa hoosaana hal indhoodba hal il bay ku leedahay marka macnaheedu maxay tahay shan indhood bay leedahay waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid ah oo shantaa indhoodba ay qabanayaan midigteeda bidixdeeda horteeda hoosteeda isku siba u aragtaa weliba aqsal yemiin ba arki kartaa dhinaca kalena aqsal shimaal ayay arki kartaa hal wakti baanay wada arkaysaa waxyaalaha aayadda ka mida waxaa ka mida oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ila aayadda ku khatimay ina fii dalika laaya liqowmi yatafakaruuni jasaak allah khayr sheekhana marka laga hadlayo shinnida qaab caynkee ah ayay u dhisan tahay shinnidu waxay u dhisantahay qaab ijtimaaci oo cajiib leh ayay u dhisantahay oo aad iyo aad u layaab leh oo dadka bini'aadanka laga rabo inay ka tusaale qaataan xagga kala dambaynta xagga nidaamka xagga shaqada in la kala yeesha ah qaybay leedahay qayb baa jirta loo yaqaano alcaamilaad waxay qabtaan waxa weeyaan shaqada bannaanka laga qabanayo iyo shaqada gudaha laga qabanayo labadaba way qabtaan qayb baa waxay qaabilsan yihiin in haddii meeshu ay kululaato inay babbiyaan oo ay qaboojiyaan qaybba waxay qaabilsan yihiin qayb dhulku hadduu qabow noqdo oo dhaxan meesha ay ka dhacayso inay kululeeyaan ayay qaabilsan yihiin qaybba waxay qaabilsan yihiin inay biyaha soo dhaamiyaan ayay qaabilsan yihiin qaybbaa waxay qaabilsan yihiin inay meesha waardiyeeyaan ayay qaabilsan yihiin qaybbaa waxay qaabilsan yihiin boqoradda inay waardiyeeyaan bay qaabilsan yihiin qaybbaa sahan u baxda oo la yaab leh qaybta sahanka u baxaysa waxaa laga yaabaa intaasoo kilomitir inay jarto ayaa laga yaabaa markay soo hesho manka iyo dhulka malabka laga samayn karo ay soo hesho way soo laabataa calaamad gaara ayay bixisaa qoladii markaa sahanka loo soo helay ayay warbixinta siisaa oo u sheegtaa waxaa la yaable markaa oo cajaa'ible waxa weeyaan warbixinta ay siiso waxay ku siinaysaa kaanamaa g b s ka hadda naqaano oo kale ayay ku siinaysaa tilmaanta ay siiso habay yaraatee kama lumayaan meeshay soo martay dhulka ay soo martay oo dhan iyo dhulkay sii mari doonaan oo dhan calaamad bay u samaynaysaa boqoraddu maxay qaabilsan tahay boqoraddu waxay qaabilsan tahay wilaadada iyo dhalmada ayay qaabilsan tahay waxyaalaha cajiib kale waxaa ka mid ah markii guga iyo barwaaqada la joogo waxay dhashaa maalintii kun ilaa laba kun oo beed bay dhashaa kun ilaa laba kun oo beed ayay dhashaa waxa haddana ka sii layaab leh kunkaa beed ama labadaa kun ee beed ay dhashay waxay kala taqaanaa midkiisa labka ah iyo midkiisa dhadiga ah iyo midkiisa boqorka noqonaya ayay kala taqaanaa midka boqorkaa meel gaaray dhigtaa midka labkaana meel gaaray dhigtaa midka dhadigaana maxay dhigtaa meel gaaray dhigtaa maxay saa u yeelaysaa qolo walba waxay leedahay qada u gaara oo cunto u gaara oo lagu koriyo oo lagu barbaariyo ayay leedahay labku maxay qaabilsan yihiin horeseen u sheegnay talqiixu lmelika ayay qaabilsan yihiin nadigu waxay qaabilsan yihiin shaqooyinka aynu sheegnayoo qayb dhan baa jirta oo u qaabilsan in kuwa yareere soo koraya ee hadda dhashay ay xanaaneeyaan ayay u qaabilsan yihiin camalka noocaa u socda hal maalin ama hal daqiiqadoo khalkhal haba yaraatee ku imanaya ma jiro hal mar buu khalkhal ku yimaadaayo halkan mar waxa weeyaan waa markii boqoradu ay dhimato weeyaan waxyaale cajiib kale waxaa ka mid ah xilligu hadduu barwaaqo yahay shaqooyinka waa la kala leeyahay ilan dhulkii muxuu noqday barwaaqa ayuu noqday qolow markaa meel baa lagu aadinaya laakiin haddii xaaladdu adkaato oo jiilaal adkaaday la joogo dhammaan shinnida meesha joogta oo dhan mid kastaaba camalkii yaalle oo dhan buu qabanaya waa la isugu wada tegaya waxyaale cajiib kale waxaa ka mid ah oo aayadayana shinnidu markay qatar ama dhibic malaba ay samaynayso waxaa la leeyahay waxay ku joogsataa amaba ay ubax ka soo qaadaa ilaa kun geed ama kun ubax ay ku fadhiisanaysaa markaasay qatara oo min casala ay ka samaynaysaa macnaheedu waxa weeyaan marka markay samaynayso boqol garaam oo malaba ay samaynayso waxay u baahan tahay inay milyuun zahra hal milyan oo ubax ay iskor taagto dee u fiirsan markaa markay kiilo samaynayso malaba waa intee ay noqonaysaa waxyaale cajiib kale waxaa ka mid ah aayadda ka mid ah shinnidan markay baxdo ee bannaanka aado ay ubaxaan mankii ku jira ay soo qaado waxay kaga tegaysaa calaamad ay kaga tegaysaa calaamaddaasi maxay tahay waxay ishaaraysaa ta dambe iman doonta ay wax u ishaaraysaa waxay leedahay ubaxan mankii ku jira waa laga dhameeyey wakhti ha isaga luminin ayay leedahay taa macnaheedu markaa ma fahmaysaa wakti likasbil waktiba sidaas ay u samaynaysaayo tii kale soo socotay shaqada soo aaday ubaxa markay aragto isla markiiba waxay fahmaysaa in mankii laga qaatay waktiba isaga lumayso min kale cusub ayay samaysanaysaa oo ay raadsanaysaa waxyaalahay sheegaan waxaa ka mid a shinnidu marka ay maran tahay oo mankii ubaxii aanay ka soo qaadin waxay jari kartaa saacaddii ilaa lixdan iyo shan kilomitir ee jari kartaa saacaddii oo markay faari qatay macnaha gaadi laami haysta oo faaruqoo nadiifa intuu jari karo ayay jari kartaa waxyaala cajiib kale waxaa ka mid ah oo iyana laakiin markay buuxdo oo ay soo buuxsanto oo booyadeeda ay soo dhaansato waxay jaraysaa soddon kilomitir ayay jaraysaa limaada waxay wadaa oo soo qaadaa wasankeeda labanlaabkii bay soo qaadaa wasankeeda labanlaabkii ayay soo qaadaysaa waxyaalaha cajiib kale waxaa ka mid ah mararka qaarkood markii barwaaqadu ay jirto ee shaqadu aadka u badan tahay dadku mararka qaarkood shinnida dhaqdaa waxay arkaan iyadoo gaagurtii si waxyar maalimo gudahood ku buuxisay ayaa la arkaa markuu manku badan yahay ee ubaxu badan yahay ee barwaaqadu jirto mankay soo qaadaysaa markay soo qaado mid kale dhexda ugu dhiibaysaa taa kale hore usii qaadaysa iyadoona dhexday ka laabanaysaa way soo qaadaysaa shaqadu waxay ku soconaysa markaas si sariica oo deg deg badan ayay ku soconaysaa waxyaalaha cajiib kale waxaa ka mid ah boqoradda way ka weyn tahay shinnida kale way ka weyn tahay waana la garanayaa dadka markay arkaan way garanayaan waxyaalaha markaa layaab kale leeda waxaa ka mid ah boqoraddu waxay leedahay mice bay leedahay sida kuwa kale ay mice u leeyihin laakiin maca daalika haddana micedeeda cid kuma qaniinto aan ka ahayn boqorad meesha ku soo weerartay markii laba boqor meesha isku qabsadaan ayay micideeda adeegsanaysaa laakiin adigaagaa bili aadanka haddaad si kasta u qabatid si kasta haddaad u taabatid kuma qaniinaaso limaaday kuu qaniini laada kuu qaniinlaad waxa weeyaan micideedan iyo qalabkeedan sideedaba iyada bili aadan uma haysato shaqadaa waxaa u qaabilsan qaybta xiraasada ku aadan ayaa u qaabilsan laakiin shaqadan qaniinitaankaa waxa iyada u adeegsataa keliya maxay tahay markii mid kale oo boqorada meeshay ku soo qabto soo manaafis ay ku noqoto aad iyo aad waxyaala cajiib kale ay sheegaan culimmadu waxaa ka mid ah shinnidu mararka qaarkood bay luntaa markay lunto marka mudday maqnaanaysaa muddo markay maqnaato kadib baa laga yaabaa inay maxamiyadeedii iyo khaliyadeedii ay hesho ayaa laga yaabaa khaliyadeedii markay hesho ee ay timaado waa inay dhiibto maxay fariintii laysku afgaranayey waa inay dhiibto markuu qofkani matalan fariin loo soo dhiiba xaaliya teknolojiyada hadda la adeegsanayo oo kale waxaa dhacda marar badan in loogu soo xido lambar sireed lambar sireedka marka qofku ma geli karo shaygii ilaa lambarsireedkii uu geliyo baashan shinnidaana markii bannaanka ayse soo taagto ay timaado ilaa ay sheegto afgarashadii ay sheegto ama shafaradii ciidanka oo kale markii la fiiriyo shafaraad baa la dhaa afgarasha la dhahdaa afgarashadii markay sheegto ayuun bay soo gelaysaa xeradii ay soo gelaysaa haddii afgarashadii sheegi weydo waa la dilaya halkeeda ayaa lagu dilaya waxyaala cajiib kale waxaa ka mid a shinnidu waa waxyaalaha ugu nadaafada badan leh weeyaan waxyaalaha ugu nadaafada badan leh weeyaan meesheedu maxay tahay waa meel aad u nadiifa weeyaan Een, wax alla wixii qashina oo dhanna bannaanka ayay u saartaa qaybta waardiga haysa galabtii markii la gaadho ee shinnidu ay soo xaroonayso shinni kasta oo soo xaroonayso way fiiriyaan hadday nadiif ay tahayna way sii daayaan haddii aanay nadiif ahayna meel baa lagu ururiyaa oo lagu waardiyeeyaa kadib marka waa markuu qoraxdu sii dhacayso ee la kala hoyanayo ayaa qaybtii waardiga qaabilsaneed qaybtii meesha lagu karantiilay ayay u imanayaan haddii wasakhdu ay tahay wasakh yar oon weynayn oo sidan ugu baaday haddii ay tahayna waxaa lagu amrayaa inay soo nadiifito ama waxaa lagu tacdiibinaya in muddo ilaa ka nadiif noqoto meesha lagu hayo haddii laakiin mathalan wasakh weyn ay ku soo joogsatay oo kale mathalan shinnidani saxaray ku dhex dhacday saxaradan maxay tahay waa najaas weyn weeyaan haddii saasoo kale lagu arko ciidankii baa loo dirayaa waa la kala goynayaa waa la dilayaa xerada mar dambe looguma talagelin meesha ay soo gasho wa aaya min aayaati illaahi tabaaraka wa tacaala weeyaan malabka way cunnaa waan iska cabnaa laakiin sidii ku soo baxay ma naqaano siyaalaha noocaasoo kalea ay ku soo baxayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala malabkeeda ku sheegay inay midabo leedahay في مع يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه أي الله تبارك وتعالى شيء ماذا بدأ محا كينايا ماذا بدأ وحا كينايا لين علمات الله وشيبه وكينا شيء كوادي كينيا وحويا جيت كلا قسمي يمدب كولي هي وكي مادا أبح يحلق أو مرا ينا ينا مدب كوكي مادايو أبح مركو أسوبي هي ملب عد باكرنشا مركو يرعى ويف نغضنا malab yar gudana ka dhalanaya markuu adkaadana malab madow ayaa ka dhalanaya waxyaalaha kale midabka kala duwaya waxaa ka mid a shinnidu marna waa dhal marna waa da'yarta waa ciyaal marna waa dhalinyaro marna way weynaataa hadday yar tahay oo yaryar tahay waxaa dhacda in malabka inta badan aw caddaanka u bato ayaa dhacda haddii laakiin ay xoogaysato oo ay weynaato madowga ayaa ku badanaya malabkan waxaa lagu sheegay inuu daawo yahay ayaa lagu sheegay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay saddex shay in laysku daaweeyo waa shadratu micjamin wa sharbatu casal walkay waa in laystoobo iyo in malab la cabo iyo in laysgubo laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay wa akrahu liummatii alkay laakiin in laysgubo ummadayda waanu karays wa akhiru dawaa markaad wax kale ka quusato ayaa gubitaanka laysku sameeyaa rasuulku marka wuxuu samayn jiray sala allahu aleyh wasalam sida aathaarta qaar ku soo aroortay malabka ayuu habeenkii biyo uu dhex dhigi jiray biyaha markuu ku rado marka habeenkii oo habeenkii oo dhan u dhex yaallo subaxii ayuu cabi jiray sharbatu casal sidaas ayay ku soo baxaysaa waxyaalaha hadda loo adeegsada waxaa ka mid a oo dhakhaatiirta ay u adeegsada waxaa ka mid a nabarada ama qaliin markii la sameeyo qaliinka la sameeya qofka caloosha laga qalay waxaa lagu sameeyaa daawo ayaa lagu soo shubaa ilaa lama dhigi karo oo meesha haddii la tolo mar kasta meel daawo laga gaarsiiye ma laha daawada marka hadda waxaa lagaga maarmaa oo dhakhaatiir badan ay kaga maarmaan oo muslimiin ah meesha inay ku shubaan malabka ay ku shubaan isagaa ka qallajin og isagaa qashankii wasakhda ka nadiifin og isagaa hilibka ka beeri og waxyaalo fawaa'ido taasoo tiro badan ayuu leeyahy alkhulaasa markaas ayaddu fariinta ay diraysaa maxay tahay fariinta ay diraysaa waxa weeyaan shinnidani waa aaya min aayaati illaahi tabaaraka wa tacaala waa in lagu tadabburo weeyaan oo loo fiirsado oo qofka dhaqaya uu fiirsado qofka shinnida malabkeeda cabayana uu fiirsado in qofku ku tadabburo ayaa la rabaa inna fii daalika laaaya liqowmin yatafakkaruun fariinta labaad ay diraysaa waxa weeye shinnidu hadday noqotay aayad oo min aayaati illaahi tabaaraka wa tacaala oo allah tabaaraka wa tacaala lagu garanayo oo kownkan iyo qaabku u abuuran lagu garanayo dee waxay u baahan tahay inaan lagu talaacubin ayay u baahan tahay oo shinnida in lagu jeesjeeso ama lagu ciyaaro ama qaab liita loo dhaqo ama la dilo ma banaana ma banaana waxyaalaha kale fariintay diraysaa waxa weeyaan shinnidu qaabka noocan aan sheegnay ayay malabka noogu samaysaa qaabkaasaanay ku soo saartaa malabkaa macaanee daawada leh ayaana ka soo baxda laakiin annagu maxaan samaynaa markay dhasho ee tacabka intaa leeg ay samayso ayaynu malabkii ku ciyaarnaa wax kalaa lagu dara ummadda waa lagu qiyaama oo qish baa lagu sameeya waxyaalahaasoo dhan waxay keenaysaa inay noqoto sidii ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu talagalay malabkii jinnida si aan ahayn in loo istikhdaamo oo loo isticmaalo ayaa ka dhalanaysa waxaa la rabaa marka ilaahay tabaaraka wa tacaala looga cabsado aayaddan lagu tadabburo oo xadigeeda iyo dheefteeda la siiyo oo waqti inta la siiyo lagu tadabburo sida ilaahayba tabaaraka wa tacaala ugu khatima aayadda ina fii dalika la aayatan liqowmin yatafakkaruun ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa weydiisananaa kuwa qur-aankiisa fahma ee ku tadabbura ee wax ku qaata inuu inaga dhigo kuna dhaqma kuna liibaana fi dunya wa fi laakhira subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii haada khalqullah sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu حساب عادل يا سعد من فقلوا على الميزان يا سعد وجنان ربي فتحات يتقلبون بأنعم الرحمن قد أفلح الماضون في ركب الهدى وتحرروا من قبضة الشيطان يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان يتفكرون بآي خالقنا التي